halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan waa subax axada bisha maajna waa sannadka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jira halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo xuseen barre aadan marka arrintaas markaan ahay guddiga madax bannaan xuduudaha federaalka oo beledxaawo ka soo cusboonaatay shacabka beledxaawo dhibtaas ayaa aad iyo aad iyaan u walwalsanay aan ugu xunnahay marka arrintaas si marka loo fiiriyo waxay u baahan tahay maadaama baaritaankaas fara badan aan ku soo samaynay koo waxay u baahan tahay marka ugu horraysa berigaas waxaan baaq u jeedinay dowladda dhexa u gudbinay oo inay wax ka qabata ah oo derbigaas in la joojiya
waa guddoomiyaha guddiga qaran ee madaxa bannaan ee arrimaha xuduudda iyo federaalka soomaaliya khaliif cabdikariim maxamed oo ka warramaya xaaladda xadka beledxaawo ee kenya iyo soomaaliya waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan mashaariic horumarineed oo laga hirgelinayo magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari dalka kenya qodobadaas iyo kuwo kale aan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
kumanaan mudaharaad sameeyayaala ayaa isugu soo baxay caasimadda washington iyo magaalooyin kale oo maraykanka ku yaalla sabtidii kuwaasoo doonaya in la meelmariyo sharci adag oo wax looga qabanayo hubka arrintani waxay ka dambaysay kadib markii weeraro lagu qaaday iskuullo ku yaalla waddanka maraykanka oo ay ku dhinteen qaar ka mid ardadii dhiganayay macallimiinta cameron kaski oo ah ardayad ka badbaaday weerarkii dhimashada sababay ee februari afar tobankeedii ka dhacay gobolka florida ayaa tiri siyaasiyiinow ama dadka matala ama ka taga meesha keeska waxay ka mid ahayd ardadii dhiganaysay dugsiga sare ee stoneman douglas ee bakland florida halkaasoo lagu dilay toddobayotoban ruux bishii februari aynu ka soo gudubnay markii wiil daayar uu weeraray banaanbaxsameeyaasha washington isugu soo baxay ayaa soo jiitay ilaa iyo shan boqoloo kun oo arday da'yar waxaa sidoo kale banaanbaxaasi uu ka dhacay meelo kale oo ka mid ah waddanka maraykanka warbaahinta ruushka iyo tan dowladda suuriya ayaa sheegay in ka badan boqol kun oo qof oo rayidaha ay ka baxeen deegaanka quuta dadka baxay ayaa sida ay warbaahinta dowladdu sheegayso waxaa ka mid ah toddoba kun oo ka tirsan maleeshiyaadka gacanta ku haysa deegaankaasi kubanaan ka mid ah jabhadaha kasoo horjeeda maamulka bashaar al asad iyo qoysaskooda ayaa basas lagu daadgureeyey arrintan ayaa ku timid heshiis dhex maray jabhadda faylaq raxmaan iyo ciidamada suuriya oo taageero ka helaya kuwa ruushka subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa shalay ka dooday arrinta la xidhiidha derbiga ay kenya ka dhisanayso xadka kenya iyo soomaaliya ee dhinaca beled xaawo dadka reer beled xaawo ayaa ka cabanaya inay kenya kusoo xadgudubtay xuduudda ayna dhisayso gudaha soomaaliya haddaba jamaal axmed cismaan ayaa arrimahaasi muranka derbiga xadka la dhisayo ka waraystay gudoomiyaha guddiga qaran ee madaxa bannaan ee arrimaha xuduudda iyo federaalka dowladda soomaaliya khaliif cabdikariim maxamed oo muqdisho ku sugan arrintaas horta waa arrin aada i murug uleh arrintan wax badan bay soo noqnoqotay waxayna bilaabatay laba kun toban iyo shantii marka markaas waxaa dowladda federaalka u dirtay wafti oo heer qaran ah oo isugu jira hay-adaha dowladda fulinta iyo baarlamaanka iyo dowlad goboleedka jubbaland iyo guddiga madax banaan aan isku jirnay beridaas waan soo boqonay warbixin aan ka keenay hay-adaha dowladda aan u gudbinay dowladdii horey aheyd haddana bishii janaayo kowdeed iyo saas oo kale buuq aan kasoo yeeray marka labaad haddana waan aadnay waftiga marka intaas iskugu jiray isagana dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka jubbaland iyo guddiga iyo khubaro badan arrintii haddana warbixin oo culus aan ka keenay baaritaan badan aan kasoo sameynay waxaan u gudbinay golaha wasiirada oo iyagoo shir ay leeyihiin kulli wada dhan yihiin shirka ra-isul wasaaraha shir guddoominaan u gudbinay marka arrintaas markaan ahay guddiga madax bannaan xuduudaha federaalka oo beled xaawo kasoo cusboonaatay shacabka beled xaawo dhibtaas ayaa aada iyo aad iyaan u walwalsanay aan ugu xunnahay marka arrintaas si marka loo fiiriyo waxay u baahan tahay maadaama baaritaankaas fara badan aan kusoo sameynay koo waxay u baahan tahay marka ugu horreysa berigaas waxaan baaq u jeedinay dowladda dhexa u gudbinay oo inay wax ka qabata ah oo derbigaas in la joojiya kow midda labaad labada dowladood ay ka wada hadlaan guddi isku dhaf oo labada dhinac oo khubare iyo sharciyaqaan kulli ku jiraan ay meeshii tagaan marka arrimahaas la xaliya yaan madbaiyan dowladda u gudbinay federaalka arrintii haddee un iyadoo weli oo hoosheeda la gelin ba haddana arrintan soo cusboonaatay meesha waa meel xasaasi ah oo laba dawladood u dhexaysa maadaama ay tahay meel laba dawladood u dhexaysa marka wixii laga qabanayo waxaa fiican labada dawladoodna isa ogaadaan waa gartay oo wax laysa meel dhigay ay yihiin iyo waa loo baahan yahay arrintaas marka innaga waan kala hadalnay dawladda dhexe haddana waxaan leenahay dawladda dhexe iyo dowlad goboleedka jubbaland labadaba iyagoo iskaashanaya arrintaas inay wax ka qabtaan innaga guddigaas madax banaan markaan nahay wahay shuruuca iyo qaadka wax loogu qaban lahaa kulli waa diyaarinay waa u gudbinay marka arrimahaas saasaan rabnaa inaan u waajahno welina waan ku jirnaa marka maxaa hortaagan in arrintani heshiis laga gaaro oo kenya ay xadkeeda ay derbi ka dhisato waxyaabaha hortaagan oo dadku ay ka cabanayaan ee idinkuna aad og tihiin ama aad dowladda usoo jeedinaysaan maxay tahay wallahi meesha maadaama ay tahay meel oo dad u dhexaysa un wax hadda kolley hortaagan oonad noo muuqdo saas oo kolley uma ma aragna waxay u baahan tahay meesha in laysu xilqaama oo meeshaas labada shacab waxaa ka dhexeeya iyo labada dawladoodba dana badan baa ka dhexeeya dana amni baa ka dhexeeya dana waxaa ka dhexeeya ganacsi baa ka dhexeeya dana daaqsin baa ka dhexaysa waxaasoo dhan iyagoo la tixgelinayo marka labadan wadan labada wadan oo hadda un kolley cusub ma aha qaabkay ol hor u wada dhaqmi jireen in la tixgeliya arrintaas waxay u baahan tahay arrin oo fulin ah ayay u baahan tahay waxaana laga rabaa dawladda dhexe arrintaas iyada ah iyadoo kaashna- kaashanaysa dowlad goboleedka jubbaland oo meeshaas hadda un kolley iyadoo hoosaan u maamusha arrintaas toosa waxaa laga rabaa dawladda dhexe inay macnaha toos ay u gasho waanu u jeedinay innaga haddana waan u daba joognaa hadduu ilaah yidhaahdo wax hadda kolley maanaca ma jiri kara maadaama meeshan laba dal oo dalisa ay yihiin wixii meesha laga samaynayna waxaa maqsuud amba fiican wax laysa joogo laysa ogyahay ay noqdaan marka arrintaas iyada ayaa loo baahan yahay dadka reer beled xaawo qaarkood waxay ku andacoonayaan in meesha xadka laga dhisayo dadka la kala qaybinayo oo beled xaawo laf ahaanteeda gudaha xadka ay kenya gudaha usoo gashay dhinaca soomaaliya arrintaasi ma jirtaa taas hadda kolley un waxood kolley un meeshaan hadda la dhisayo laleeyahay kenyaga waxay leedahay meeshii ana oo maaragtay aan maamulayo weeye calaamada meesha ku taalana dee marka horeba kenya iyo soomaaliya ma samaysanin labadii oo dawladood oo labada dawladood gumaysan jiray oo soddon iyo shantii meelahaas malaha calaamooyinkaas lasa sameeyey marka kenyada had wax oo calaamooyinkan awalan waa iska yaaleen labada shacab iyo labada dawladood ay tacaamuli jireen waxyaalaha hadiyada arrintaas dardar u gelinaysa inaga waa ulajeedada ka dambaysa hortaas inaga maana fahmin laakiin meeshan waa la kala goynayaa iyo kan markii laleeyahay waxay u baahan tahay un dad khubaraa iyo dad sharciyaqaana in la taga meeshii iyagoo la wada joogo labadii maamul iyo labadii dhinacba la isku qanciya iyo yaa loo baahan yahay marka taas iyada kolley un kolley un waa cidna kolley cidna hadda waxyada ma boobi karta moogta meelii maamul ahaan la kala joogay inba qaabka marka hore loo dhaqmi jiray in la ixtiraam unbaa muhiima ugu dambayntii maxaa xal noqon karaya oo aad guddigiinani adiga aad madax u tahay aad soo jeedinaysaa si dhibaatadan dadka reer beled xaawo ay ka sheeganayaan oo dhinaca kalena kenya ay amni darrada ka sheeganayaan wax ay leeyihiin xaq ayaan u leenahay inaan xadkan dhisanno looga gudbo dhibaatadan maxaa xal aad u soo jeedinaysaan ka guddi ahaan ka gudi ahaan halkaan usoo jeedinayn waxaa weeye maadaama arrintan hadda dad shacab ah oo masaakiin ah meeshii laleeyahay waxbaa xoog lagu dhisayaa oo dabaabaadkii kenya meesha ay joogaan oo saas oo kale xooggaas ma fiicna dadku waa dad deris ah dad wax badan ka dhexeeya waaye arrintaas horta in la hakiya midda labaad in macnaha labada dawladood arrintaas iyada ah ka wada hadlaan oo siyaasiyan ay ka wada hadlaan oo wax laysa meel dhiga iyagoo wax laysa meel dhigay oo xaggi xaggaab lays ixtiraamaya oo derisnimadii iyo wada noolaashihii shacabkii oo maslaxo kasta ka dhexaysa in la kala jaro naftiisa shacabka xaggana way degan yihiin intan way degan yihin isku masaalix waay wax badan baa iskugu xiran iyaga nafteeda macnaha wala maxaa ka imaan kara see loo waajaha la yidhaahda arrintaas taasaan ujeedinayna kaasi waxau ahaa khaliif cabdikariim maxamed oo magaalada muqdisho jooga khadka telefoonkan ugu warameeyey jamaal axmed cismaan halkaad kala socotaana waa v o a
subax wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan dhallinyarada soomaalida ku nool magaalada toronto ee dalka kanada ee wax bartay ama haysta shaqooyin wanaagsan ayaa kulan wacyigelin iyo talwadaag ah waxay la qaateen dhallinyarada kale ee dhigta dugsiyada sare iyo kuwa qaar ee iskuullada ka tegayba wariyaha v o a xuseen nuur xaaji ayaa arrintani ka waraystay cabdirasaaq cismaan maxamuud oo ka tirsan ururka today ee qabanqaabiya barnaamijka waxaana ugu horreyn uu weydiiyey barnaamijkan waxa uu ku saabsanaa barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay wax la yidhaahdo sidii dhalinyarada soomaaliyeed ee magaaladan degan toronto ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta iyo hagaajinta yuudka ka yaryar say u gacan qaban lahaayeen dhalinyaradaas oo ah dhalinyaradii ku guuleysatay noloshooda oo horumar ka gaareen noloshooda xag ha noqoto waxbarasho xaq shaqo ha noqoto iyo xag faamida ha noqoto marka waxaan ugu talagalnay in dhalinyaradaas ay halkan wadanka ku koray oo soo tacaalay oo dhibaatooyin badan soo maray inayna kasoo gudbay maantana alxamdulilah noqday dhalinyaro horumar leh inay tusaan dhalinyarada ka yaryar ku jiro middle schoolka high schoolka say wadadii ay soo mareen ay u mari lahaayeen una tusaaleeyaan una gacan qabtaan dabcan waxaa jirta dhalinyaradu soomaalida in dhibaatooyin badan ay haysato marka laga soo tago kuwa yararka iskuulka dhigta waxaa jira kuwa iskuuladii ka tegay waxaa jira kuwa markaa dilal la kulma qorshihiina marka ku jirtay in markaa dhalinyaradan waxbartay ee horumarka sameeyey ay dhalinyaradaas la fadhiistaan oo ay markaa ay ka wacyigeliyaan dhibaatooyinka ay ku jiraan way ku jirtaa taas bani aadamku wuxuu yidhaahdaa hadduu daa intuu daadku imaan waa laska moosaa baanu yidhaahnaa marka kuwa yaryar baan ka bilaabaynaa ko kuwa ugu yaryar saysan u galin wadooyinkaas saysan u noqon dhalinyaro ka habaaba wadadii ficneed taasaa horta ku dadaalana midda koowaad tan labaadna waxay noqonaysa inaan dhalinyaradii kale la yidhaahdo challengiga haysto oo ah dhalinyaro shaqa la-aan ama dhalinyaro galay waxa la yidhahdo justice systemka inaan ka wacyigelino saan ugu soo saari lahayn uga gacan qaban lahayn wadada toosan ugu ridi lahayn waata ugu dambeyntii marka maxay tahay ujeedka ka dambeeya barnaamijkan ujeedka ka dambeeya barnaamijkan waxay tahay in aan saad og tahayba ummadda soomaaliyeed ee magaaladan toronto degan iyo agaaradeeda ama haba noqotaba diyaasbarada adduunyadao dhan london ha noqoto ingiriiska toronto ha noqoto minneapolis ha noqoto meelahay ugu badan yihin soomaalida ha noqoto ohio waxaa ku batay dhibaatadan haysata youthkeena gaar ahaan dhalinyarada wiilasha oo ah inuu challenge ka haysto horumarkii noloshii ay hor yaallo beryar badan ay si aan ugu gudbin lahayn inaan tusaale u noqdaan kuwii ka gudbin ka booday inay caawiyaan aysan ku dhicin boolladii kuwii hore ku dhaceen taas wey waxa ka dambeyso maadaama ay next haddii ilaahay raalli ka noqdo tobanka sano soo socoto soomaalida dhalinyaradeeda ku nool magaalada toronto ay noqon doonto dhalinyarada ugu badan ee madowga ku nool wadankan maadaama ay soo socdaan dhalinyaro tiro badan kuwii hore ka tiro badan oo maanta ku jiro meel iskuolka next shanta sano soo socda hadduu ilaahay raalli ka noqdo ay soo wada gali doonaan high schoolka inaan usii diyaarino wadaday mari lahaayeen dhalinyaradana maantay horumarka gaaray oo societyga kanadiiska kamid ah ay tusaaleeyaan dhalinyaradaas ayna tusaan wadada fiicneed ka ka bilawda high schoolka siay waxbarashada u sameyn lahaayeen siay conflict of interest hadduu qof dhibaato kusoo wajahdo siduu ugu samata bixi lahaa waxyaalahaas oo idil bay tahay muhiimadda waana kasoo bilaabana grassroodka hadduu ilaahay raalli noqdo xaafad walba oo toronto ku taalo kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq cismaan maxamuud oo ka tirsan ururka today oo qabanqaabiye barnaamijka ay dhalinyaradaasi toronto ku yeesheen sidoo kale maxamed jaamac oo ka tirsan dhalinyarada soomaalida ee ku dhashay toronto oo waxbartay ayaa isaguna v o eda waxa uu ugu waramay barnaamijkan iyo waxbarashada caqabadaha ay dhalinyaradu wajahaan maanta waxaa isku imaanay ilmaha magaalada jooga oo waxbarteen oo shaqo heleen oo noloshooda la socdo waxaa tababarnay ilmaha oo iskool hadeer ku jiraan waxaa jira ilmo oo faacud oo halkan kusoo koro jaamacad ka baxeen inay suubin karaan waxaa u sheegnay ino ino dhibaato jirto oo dhibaatadaas inaa soo marnay dhibaatadaas soo maraan oo su-aal haystaan ilmuhu waxaa jira ilmo ino magaalada joogo inay warsan karaan oo caawinaad ka heli karaan waa tahay maxamed waxaa jira dhalinyaro iyagana dhibaataysan oo dhibaatooyin ku jira dabcan oo iskuuladii xitaa ka tegay marka kuwaa maxaad iyaga laftooda kala hadasheen oo horumar aada u haysaan ilmaha iskuolka ka baxeen oo high school dhameynin waxaa u sheegnay inay ino saacadooda ku socdaan waxaa jira ilmo oo high school ka baxeen jaamacad dhigteen shaqa heleen kuwa waxaa jira high school dhameynin kusoo noqdaan dhameeyaana jaamacad aadaan so waxay ku xiran tahay qofkii waxay rabaan noloshooda waxay ka waxay ka rabaan so waxaa ufasirinay in ino caawinaad jir inay jirto oo ilmo oo iska baxay jaamacadda ku ku caawinaad ku siin karo ku sheegi karo ino si oo ku noqon kartid si jaamacadda oo dhiman kartid si oo shaqeeha kartid hal maalin shaqana dhan ku qaban karno insha allah waa isku imaanayna waa isla xiriirina ilmaha qabanayna meetingaal iyo workshops ino ilmaha tababarno ina si waxaynu aan la socono sanadka soo socdo iyo insha allah kaasi waxa uu ahaa maxamed jaamac oo ka tirsan dhallinyarada soomaalida ee ku dhaqan magaalada toronto ee dalka kanada waxaana uu u waramayey wariyaha v o a xuseen nuur xaaji
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ismaamulka gaarisa ee waqooyi bari kenya oo ka mid a dhulka ay soomaalidu degtay ee dalkaasi ayaa inta badan dadweynaha ku nool waxay ka cawdaan baahi ay u qabaan mashaariicda horumarinta iyo waxbarashada haddaba mudanayaasha laga soo doorto deegaankaasi ayaa wada dadaal ay ku doonayaan in ay mashaariic horumarin ah ka hirgeliyaan warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o e da gaarisa maxamed faarax shire socdaalkan afarta waaxood ee degmada tani gaarisa ay ka kooban tahay ku maraya hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani kenya oo sito qaar ka tirsan wasaaradda howlaha guud iyo weliba wakaalada korontada ee dalkani kenya ayaa mudane ducaale waxa uu ku sheegay inuu doonayo inuu kormeer ku sameeyo howlaha horumarka degmada tani ka socdo kormeel magaalada ku imaanay inaan fiirino wadooyinkii hore oo la dhisayay meeshay gaareen iyo wadooyinka cusub oo aan bilaabra wadooyinkii hore oo la dhisayay oo hadda socdaan waxaa kamid wadada isku xirayso buula iftiin ilaa iyo dhekabuurey ilaa iyo kismaayo road oo taqriiban lix kilomitar ah iyo wadada ka bilaabanayso kismaayo road marayso county high tegayso ilaa iyo buula baashaal market taana iyadana gacanta lagu hayaa ducaale iyo wafuuddiisaasi oo qaybo badan oo ka tirsan degmada tani gaarisa soo maray ayaa qaybaha ugu badan ay soo qaadeen waxay ahayd wadooyinka waaweyn ee gudaha magaalada maro oo intooda badan ah kuwa dowla horaan ay uga soo shaqaysay soddon iyo afar kilomitir oo laamina laga soo dhisay in iminka waaxda galbeed ay noqon doonto waaxda ugu badan ay ka faa'iidaysan doonto sanadkani waxaan kaloo fiirinay inoo la bilaabi doono muddo toddoba beri gudaheeda wadada gaarsandogo oo isku xiraysa midda chief camp aadi iyo midda aadi ee la dhaho sankuri road waddada iyadana hal kilomitir iyadana muddo usbuuc gudihiisa ayaa la sugayaa waxaan kale oo aan imaanay inaan bilaabi rabno oo lacag gaarayso laba boqol iyo konton milyan loo qoondeeyey wadooyinka xaafadaha buula riig buula madiina tetu chief camp marka wadada ka baxayso wadada weyne kismaayo road oo aadayso buula madiina dee buula riig marta buula madiina ilaa lagta biyaha badan goynayso ilaa iyo masaajidka tegayso wadadaasayto wakti bil gudaheeda ayaa lagu bilaabay garoonka diyaaradaha gaarayso oo ku dhex yaala gudaha xerada militariga ayaa ducaale waxa uu ku sheegay in garoonkaasi na rari doono meel uu ku sheegay in shan iyo toban kilomitir ay u jirto magaalada tani gaarisa gaaris garoon weyn ayaa laga samayn rabaa oo magaashan la yidhaahdo modika korkeeda taqriiban ilaa afar boqol oo ekar ayay ku leeyihiin shirkadda garoomaha waddanka kenya airport authority lacag gaaraysa ilaa afar boqol oo milyanna way u qoondeeyeen marka awalan waxaan dhihi rabaa horta garoonkan magaalada gaaris waa laga guri doonaa muddo saddex sano gudaheeda laakiin hadda waxaan rabaa shacabkana u sheego garoonkanna waa la habayn rabaa hadda kollow waa la qalabayn rabaa sifa diyaaradihii nairobi iyo oo basanjar qaadayeen ay dib oo usoo noqdaan oo terminal yaraa laga dhisi rabaa oo dadka lagu baaro oo alaabta lagu baaro kabacdi markaa ay diyaaradihii jimcaha iyo isniinta bilaabeen ay dib usoo noqdaan hogaamiyahani kamuusan tegna arrimaha tacliinta wuxuuna sheegay in kulan ballaaran oo jaamacadda gaarisa yunifasiti lagu qabtay xilli uu ka hadlayay in keliya waxa keliya lagu kala tartami karo dadka gobolkanna ay iminka hoos uga dhacsan yihiin uu yahay tacliinta waana mid uu booriyey wuxuuna sheegay in arrimaha macalinyaraantae ka jirta gobolkani ay yihiin kuwa uu gacanta ku hayo doodeedana baarlamaanka dalkani kenya uu geeyey waa laazim inaan xooggeenna iyo xoolaheenna iyo aqligeenna aan gelino tacliinta oo waddankan aan ku tartanno aqoon waddankan waxaa lagu tartami karaa xoolo laguma tartami waddankan caadadata waxaa lagu tartamaa yaa wax aqoon amisaa takhaatiir bay bulshada soomaalida leedahay amisaa injineer bay soomaalida ay leeyihiin amisaa wakiilay leeyihiin marka caruurteenna waxaan u imaanay inaan sana kastaana waan qabanaa inaan waanino inaan jidka fiican ku sugno inay afarta sane ay wax baranayaan ay noqonin daalow deeg inay waalidkood ku faanaan maxamed faarax shire v o a garisa
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a magaalada nairobi waxaa dhowaan lagu soo bandhigay bawaago cusub oo ku saabsan barashada afka soomaaliga iyo barbaarinta haddaba bandhigaasi waxaa ka qaybgelay wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere warbixintan ayuuna nooga soo diray magaalada nairobi waxaa magaalada nairobi lagu soo bandhigay buugaag ka hadlaya farbarashada iyo weliba asaaska afka soomaaliga iyo weliba guud ahaan sidii caruurta ku dhalatay qurbuhu ay uga faa'iidaysan lahaayeen buugtaasi oo uu qoray injineer cabdifataax cabdulaahi muuse ayaa waxyaabaha uu u qoray iyo gaar ahaan kuwa sheeka xariirooyinka ku saabsan oo sheekooyin cajiibi ay ku jiraan ayaa waxa uga warramay v o da waxaanuu yidhi bismillaahi raxmaan iraxiim aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay wardheere oo ah suxufi soomaaliyeed buugtatan waa buug daba socota buug hore aanu soo bandhignay ayay daba socdaan oo hore u soo bandhignay oo ay ka mid ahaayeen buugii sheeko xariiro iyo buug kaleeto oo siyaasad ku saabsan laakiin sarbeeba maanta waxaan soo bandhignay buug laba ah oo ka hadlaya asaaska waxbarashada kuwaasoo ah buug asaaska afka soomaaliga qaabkii loo baran lahaaya buuggaasu wuxuu sal u yahay oo gundhig u yahay sidii loo heli lahaa ku hadalka luqadda soomaaliga iyo qoritaankeeda iyo akhriskeeda sidii u dhaqangeli lahaa oo dadkoo dhan uga faa'idsan lahaayeen waana buug hab higaadeed u qoran waana buug leh ereyo iyo jumlado iswata marka higaadu dhammaato wuxuu u qoran yahay qaabkii higaadda caadiga ah oo ahaa baabebibo ab ib ob ob iyo wax la mida oo saasoo kalea baabebibo ab eb ib ob ub iyo jimlado marka dambeeto laysku xirxiraayo kabacdiina sawiraa la socda boqol iyo samtiga oo magacyadeedu ku hoos qoran yihiin uu qofku tusaale ka qaadanayo xagga dambe wuxuu ku wataa lix boqol oo erey oo lifaaqa oo ismacnaynaya oo ah laba erey oo isku macno ah cabdinaasir sayid waxa uu ka mid yahay dadka ka soo qayb galay carwadan buugta ee farbarashada iyo weliba hikaayadda lagu dhigayo bugaag horena wuu gatay bal dareenkiisu sida uu yahay iyo weliba markuu caruurta ee la wadaagay siday uga faa'iidaysteen ayana waxaan ka qayb galaan calwooyinkiisa waan ka qayb galaa mar walba injineer cabdifataax cabdulaahi muuse waan ka qayb galaa waxaan uga qayb galaa calwadiisii hore baan u bogay buugtii uu soo bandhigay markaan u bogay buugtii dambena waa calwadiisa waa ka qayb galay waxaan aad ugu farxay sida aasaaskii barashada af soomaaliga uu u soo diyaariyey yahow dee waad la socotaan in gamacsaa dalkeenni burburay manaahiijtii ay baabaaday ay gaboobeen nimankii af soomaaliga farta soomaaliga noo qori jiray dee waan ku farxay in mar labaad dad cusub oo brofesorkan uu dee nin dhallinyaraa weeyaan oo aqoon leh sida ma garanaysaa uu u diyaariyey buuggayshaan mariyey shaqalkii gaabnaa shaqalkii dheeraa farbarashadii shibanayaashii iyo jumladaha sida maaragtay qofkii aan af soomaaliga aqoon oo ajnabiya iyo kii dee soomaaliga u dhashay oo doonaya inuu wax barto waddadii ugu habboonayd oo wax ku baran lahaa buu diyaariyey waa tahay cabdifataax waxaan kaloo aad uga helay buugga sheekada sheekada iyo sheeka xariirta bal islaantan waayeelkaa ee usha wadata iyo maska iyo bal looga sheekee maxay tahay sheekooyinkani horta buugga sheeka xariirka markaynu ka hadlayno buugga kan waa buug loogu talagalay markauu qofku higaada barto inuu helo wax uu akhriyo si uu luuqadda ugu fududaato waxaa ku jira xigmadna uga faa'iido buugga kan horta lix iyo toban sheekaa ku jira oo yaryar bijajkiisu ma badno waa ilaa afartan bej laakiin sida uu u qoran yahay waa si silibis oo macalayli leh oo manhaj ahaan loo qoray wuxuu u qoran yahay qaabkuu u qoran yahayna waa qaab aan ugu talagalnay in qaab waxbarasho loo isticmaalo silibis oo iskuulaadka loo isticmaalo sheekooyinka ku jira intooda badan waxay ka tarjumayaan ay mahmaaho xigmad leh oo aanu sheeko ahaan u samaynay oo aad haddaad akhrido adiga laftaadu intaan carruurta qoslin aad qoslayso sheekada habarta iyo abeesada markaan ku soo noqono sheekada habarta iyo abeesada habartu waxay u timi abeeso geed huruda habeesadii waxay weydiisay oo ka waraysatay dhibka ay geysan karto intuu leegyahay kabacdi habeesadii waxay tiri anigu reer hurdaan intaan u imaado wada qaninoo baan horta qof ka keen waxay tiri waxba ma aad samayn miskiinad baad tahay naftaada un baad lugoysay magacuun baa ku raacay dhiig baa dushas ka saartay laakiin xuma aad geysan anigu waxaan samayn karaa beeldhan intaan iska hor keeno oo isku diro baa kumanyaal qof nafta ku waayi kartaa habartaa tiri fidmadaan geysto hadday danto waa anigoo been sheegay waxaa laga faa'iidaysan karaa in ay dhibaatada qofka keliyii keeni karo ay saamayn ku yeelan karto bulshada ka badan tirada muuqata oo ishu qabanayso cabdinaasir sayid haddaba nin odayana waa tahay buugtiina waad akhrisay kuwo kalena horaad uga gadatay maxay taa fariinta dadka aan fursadan helin ee ku dhagaysanaya aad u jeedin karto waxaan u jeedinayaa dadka inta waan akhriyey sheekadan sheekal xariiradan waa sheekooyin cusub oo uu sameeyey oo maskaxda dhisaysa anigaygan ninka weyn oo da'daas ah baa ka helay waa sheekooyin aanan horay u arkin oo sarbeeb leh oo dhisaysa dhallinyarada iyo caruurtana dhisaysa maskaxdooda dhisaysa marka sarbeeb ahaanna loo barana dee waxyaabaha dhibaatooyinka keenaya bay baranayaan iyo waxyaabahaan dhibaatooyinkeen waa wax maa garanaysaa maskaxda dhisaya dhallinyarada dhisaya waa waxaan ku ma garanaysaa dadka leeyahay buugta ha loo qaado waxbay idiin taraysaa iskuulaad fara badan oo dadka soomaalidu ay maamulaan ayaa ka jira xaafadda isle iyo agaarkeeda iyadoo ay jiraan dad mas-uuliyiina oo ka fakaraya sidii buugaagtan oo cabdifitaax qoray iyo kuwo kaloo la mida loogu baran lahaa iskuulaadka maadaama aanay jirin manhaj midaysan ilaa iyo intii dalka soomaaliyeed oo burburay yaasiin ciise wardheere v o e nairobi
halkaad weli dhegeystayaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanada maryan ruun iyo heeskeedii sayruuh maxaa sanadahan jacayl suntiisi igu fido intuu sibiqigu dhexgalay muuxusada rigayda degay maxaa sanadahan jacayl suntiisi igu fido intuu sibiqigu dhexgalay muuxusada rigayda degay maxan silsiliyuun aytuu balad ii sawiray muxuu muxuu beenigu sasabay maxan silsiliyuun aytuu balagii sawiray muxuu muxuu beenigu sasabay saldhiya baar caashaqo malihid sohodin gaara iyo sahayda meel loo qaata oo silsilad xidhan baa tahee xilliga hayseejinine salaamaad baan ku yidhi xilliga hayseejinine salaamaad baan ku yidhi salbiya baar caashaqo malihid sohodin gaara iyo sahayda meel loo qaata oo silsilad xidhan baa tahee xilliga hayseejinine salaamaad baan ku yidhi xilliga hayseejinine salaamaad baan ku yidhi maxaa sanadahan jacayl hurdadayga salaaliyo saqdii dhexe miyuu imiray maxan soofaanriyada maxaa sanadahan jacayl hurdadayga salaaliyo saqdii dhexe miyuu imiray maxan soofaanriyada maxaan samadiyo hawada cayntuu sawd iiga baxay ah sidii sayruuqu kacay
eesaasi sayruukh iyo fanaanada marin ruun waxay gunaandu ahayd idaacaddeenii subaxnimo oo ay si wada jira hadalka halkan idinkala socodsiinayeen xuseen barre aadan anigoo ah jamaal axmed cismaan dhegaystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo sawd iga baxay asidii sidii sayruuqu kacay